بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد إلهي ba سبحaanه وتaعالى mahadda maanteed iskale waxaynu gelaynaa maanta dersigii ama casharkii labaad ee bisha ramadaan sheekhu waxa uu dersigii shalayto wax ka soo tilmaamay guud ahaan soonka kiisa sunnaha iyo kiisa faralka ah casharkeenna maanta insha allahu tacala waxau ku saabsanaan doonaa gaar ahaan bisha ramadaan fadliga ay leedahay shaqooyinka la qabanayo iyo bisha ramadaan waxa lagu soomay ay kusoo gasho iyo wixii kale insha allahu tacaala uu ilaahay subxaanahu watacaala ina gaadhsiiyo waxay iga ogeysiisaa su-aalihii oo inoo noqon doono maalinta arbacada insha allahu tacaala in hore loo soo gudbiyo si aynu markaa usii kala habayno aynu usii diyaarino biidni illahi subxaanahu watacaala sheekha ayaa kusoo dhaweynayaa falyatafadal mashkuuran majuura
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الكرام وسلم تسليما كثيرا كبيرا أما بعد آن intaanan u gelin soomka fadaa'ilu ramadaan oo markii hore aynu ka soo hadalay guud ahaanba fadliga uu leeyahay soomku sunnihiisa iyo faradkiisa faradka ramadaan iyo faradka kaleba waxaanu waxoogaa kooban isdultaagi lahayd aayaatu siyaam aw waqafaat fi hadihi alaayaat inagoo aayaadkaas ka warramaya soonka ee suurat lbaqara saddex iyo siddeetan ilaa shan iyo siddeetan ayaa waxyaabo inooga muuqanaya aynu iskaga baraarujin lahay si cilmiga soomka cibaadadiisa aynu raacino markaynu aayaadka akhriyaynana fawaa'idka ku jira aynu aada uga aragno waa waxyaabo dhib yaraynaya ayaynu ku tilmaami karnaa oo inoo sahlaya cibaadadan inaynu uheelanaano ama aynaan fudaydsanin waxyaaba inoo sahlaya weeye waxaaynu xusi doonaa waxyaabahaasi runtii waxaynu ka arkaynaa aayadaha aynu soo carbawnay tiradooda yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum اsiyaamu kama kutiba calى اladiina min qablikum lacalakum tattaquun ayaama macduudaat faman kaana minkum mariida aw calىa safari faciddat min ayaami ukra wacalى aladiina yudiiquunahu fidyat طacaamu miskiin faman taطawaca khayra fahuwa khayru lah waan tasuumuu khayru lakum in kuntum taclamuun شhهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وآيات الصدحية بقلية الصدحية ستيتا إلى بقلية لحية ستيتا حيوان النور بيرين يكم وقرأ ee ka qancinaya qofkii soomka odhan lahaa armu cuslaaday armu adag yahay armaan la gudan karayn halkanaa ilaahay kaga wada caafiyey waxyaabaha kow waxaa ka ah baaq baa ilaahay halkanu soo qadimay yaa ayuha aladiina aamanuu dadkii ilaahay rumeeyayo qofka soomka isu taagaya cibaadadaa iimaanba ilaahay ugu yeedhay subxaanahu watacaala qof aan mumin ahayn arrintan uma helana idan baaqaa inaynu gallo oo aynu ku rumowno ciduu ilaahay iimaanu garay waa midh inoo fududaynaya cibaadadana ina jeclaysiinaya qof mu'mina unbaa soonka gudanaya qof aan mu'min ahayn dee iimaan ku dhiiriye maayo midda labaad ay nagu dhiirinaysa cibaadadaas waxa weeyaan iyadoo ilaahay uu tilmaamay subxaana kutiba calaykum waa la idinku waajibiyey shaygu hadduu waajib yahay qofkii iimaan low u fudud yahay codkama la maqlaya mise waa daciif qofka haddii shaygaa la idhaahdo qofkii muminkaa waa waajib macnaheedu waxa weeye inuu u fudud yahay haddii qofkiiba la yidhi wuu u fudud yahay waajibba haddii lagu sheegay qofka muminkaa kuma cuslaado waxaynu noolnay waajibka xaqiijintiisa kutiba calaykum ma shaygaasi ma waajibba ahaa idan safaad ma leh dheeldheelna ma leh warwareegna ma leh waxa saddexaad oo inoo fududaynaya kamaa kutiba cala aladiina min qablikum dee gooni idinkuma aha shaygu marna waa dariiq cusubood marayso marna waa dariiq mucabada oo lagaaga horeeyey wax kugu bilaabmiyo wax kaa horeeyey dee isku mid maaha marka ilaahay baa wuxuu leeyay subxaana watacaala keli idinkuma aha laakiin dadkii muslimiinta ilaahay ka tala qaadanayay idinka horeeyey iyagaba saasunba waajib ugu ah marka dib u raacdo qur-aanka kariimka ah sunnaha rasuulka sala allahu calayhi wasalam soomkaasi dee faradiyo sunnaba u lahaa wuxuu ka warramayay rasuulku sala allahu calayhi wasalam soomkii u fadli badnaa inuu ahaa siyaamu daawuud calayhi salaam maalinna wuu soomaya maalinna waa furay markaasaa sidaasay ahayn ambiyadii ilaahay iyo saalixiintu idinkuna ka dabamara waxa afraad oo inoo sahlaya waxaynu ku idi diilanayna ilaahay la lagaga farxiyo ee lagu raaligeliyo wixii ugu weynaabaa soomka laga helayaa oo ah ataqwa lacallakum tattaquun waxaa la rajaynayaa haddaad si wanaagsan u soontaan inaa ilaahay ka cabsataan idan masdarun min masaadir taqwa meelaha laka cabsiga laga kasbado mid ka mida wey waxaa shanaad oo inoo sahlaya haadihi alcibaada oona inoogu adkaanayn ayaaman macduudaat buu lahay subxaana wa tacaala waaba maalmo tirsanba maxaa loo raaciye tilmaanta muxuu ayaaman iyo macduudaat labadaasu israaciy ayaamku waa maalmo macduudaatna waaba farakutiris waxaa isbarbar dhigtaa un sanadku waa imse maalmood saddex boqol iyo lixdan maalmood way ugu dhowaan waxyar baa ka dhiman sanadkan dee carabiga hilaaliga imisaa la ynaga doonaya saddex boqol iyo lixdanka waa sagaal iyo labaatan ama soddon maalmood intaad cunayso un u eeg inta aada sooman tahay farqi weyn baa runtii udhexeeya koob iyo toban bilood iyo bil keliya waa arrin kuu sahli karaysa haddaad intaa hore oo dhan cunno soo waday hadday waxtaraysa intaas kuugu filan haddaad intaa hore jidhka soo waraabinaysa ood soo dharginaysa muruqyada jidhka iyo lafihiisa iyo tamartiisa bal hadda ruuxda xaggeediina eeg oo iyaduna waxay tabar iyo sahay iyo shidaal ka helaysaa soomka markaa si ay isugu dheeli tirnaadaan dee intaa halkan unbaad kusoo waday bal xaggana eeg ayaaman macduudaat xikmadda sirta ku jirta taas waa lataaif fi hadi alaayaat waa jawhar ku jirta aayadaha oo ilaahay inoo tilmaamaya subxaana wa tacaala waxa lixaad oo inoo sahlaya dadku isku wada mid maaha ilaahay wuxuu ka ku addoonsaday ka rabaa soomkan isaga qofkee qofkii aan cudurdaar lahayn laakiin qofkii cudurdaar noocuu doonayaba ha ahaado uu ka fududeeya ilaahay cudurdaarkii halkan wuxuu ku sheegay bukaankii iyo socdaalkii iyo da-dii qofku uu da- noqdo weynaaday ee aan la rajaynayni inuu soo qalleeyo markaasaa qolana soo qallee baa lay markaa rabadaan ka baxo qofna waxaa la raashina laga bixiyo faman kaana minkum mariidan aw calaa safarin faciddatun min ayaamin ukhar qofkii bukaan ama socdaal ha iska afura baa ku jirta falyufir ha iska cuno ilaahay baa fasaxay subxaana wa tacaala mar haddii mashaqa kaaga imanayso safarka mar haddii bukaankii mashaqa kaaga imanayso haddaad cunto waay waad iska afuri labadaba rugsad baad haysta laakiin dee bukaankiina bukaan qofkii dhib soo gaari kara waa inuu yahay oo ee wax yaroo sahlan aanu ahayn safarkiina ikhtiyaar baad u leeday isagana kol haddaad safar tahay labadaaba waa idan markaa cudurdaarki gabadhii uurka lahayd kii jaqsiinaysay kii bukay kii musaafirkaha shuruudii baynu soo taxnay waa arrin kaloo inoo sahli karta waxaa toddobaadoo kuu sahlaya dee raashin ha la bixiya baa le inkastoo la nasakhay berigii hore waxay ahayd raashinna waad bixin kartaa waanaad soomi kartaa qofkii doonayo raashin bici kii doonayo naso markii hore saasay mashruuc ku ahayd saa ilaahayba u tilmaamay wacala aladiina yudiiquunahu fidyatu dacaamu miskiin qofkii oo kari karaya hadduu doonayo raashin ha bixiyo markii dambe waxa uu raashinkaasi ku hadhay qofkii bukaankii aan ka bogsanaynin een la rajaynayn inuu ka bogsado iyo qofkii da-da weynaa labadaas uu ku hadhay oo labadaas dee qalla kama suuroobayo markaa raashin ha bixiye waxaa sideedaadoo inoo sahlaya furas badan baa haysataa qofkii rabadaan ama bukooday ama ay dhaaftay fursado kaleu leeyahay ee rabadaan u dhammaatay faman tadawaca khayran fa huwa khayrun lah soomka ha ku joojinaan rabadaan keliya si ay nafta ramadaan ugu sahlanaato soomkeedu soomka sunnaha soowa qofkii imaka shacbaan iyo rajab iyo isniinaha iyo khamiisaha iyo soomayay ee naftiisu ay jaraysnayd ee carbisnayd ma farad baa ku adkaanaya qofka faradku ku ad ku adkaadaa waa ka imika soo toosay laakiin khayr alaas iyo raggaa masaajidada ku afuraya iyo dumarka guryaha ku afuraya halkaa tibirtiisa yar iyo xabxabkiisa iska sita mar walba dee waa xaalad caadiya ku jiraayo war soomkani kii hore buu la mid yahay maalmihiaan soomi jira saddex boqol iyo lixdanka maalmood furas badan baa ku jira markaa qofkii khayr kororsanaya fursad buu haystaa waxaa idiin sahlayoo kale wakti la hela kii ugu qaalisanaa weeye ramadaan marka cibaadadaadu si ay u noqoto ta ugu qaalisan ku beeg waktigaa ugu qaalisana ilaahay ku siiyey shahru ramadaan aladii unzila fiihi lqur'aan waa bishii qur-aanka la soo dejiyay qur-aankii baa ilaahay waa maan hudan linnaasi wa bayinaati min alhudaa walfurqaan kitaabka waxaasoo baraka iyo hanuun iyo kala saar iyo barakooyinkaa leh futuuxaadkaa leh bishaasi waa shahru lqur'aan marka bishaasi bilaha la mid maahee waxa ay leedahay khusuusiyaad iyo waxyaabo badan oo aynu ka sheekay doonno insha allahu ee u gaara idan bisha iyada ah soomkeedu lama mid aha bilaha kale qofka iska dayaca bishan ee yidhaha waan soo qalaynaya cudurdaar la-aan qallahaasi kama gudayo soomkii ramadaan macnaha waxaan leeyahay ajrigu ramadaan ka helaya kama helayo gashigiiyo dayntii unbaa ka dhacaya dayn baa lagu lahaa dayntii unbaa ka dhacaysa laakiin maadaama cudurdaar la-aan afuray fadligu ka heli lahaa ramadaan kama helaya qallaha waa arrin kaloo inoo fududaynaysa waxa tobnaad oo lataaifka aayaadka ka muuqanaya oo inoo sahlaya ilaahay baa wuxuu leeyahy isagoo gaajo ina faray oo habeenkii la soo jeedo la taagnaado ina faray ayaa haddana wuxuu leeya yuriidu allahu bikum اlyusra walaa yuriidu bikum اlcusra ilaahay fudayd buu idinla doonayaae culaysin lama doonayo cajaa-ib isagoo kan yidhi raashinka georgi oo hurdada yaree ya waa maxay haddana fudaydka iyo dhibna ma jiro fudayd baa laydinla doonaya gaajadaa laftigeeda iyo soomkaasaa fudayda sara jooggaa habeenkiibaa fudayda ha qofka ilaahay fahamsiiye ufududay kii kalena way ku culusta kii aan la fahamsiinin gaajona way u tahay haraadna way u tahay habeenkiina hawl bay taraawiixda u tahay kii ilaahay sirtiisa fahamsiiyana fudayd bay u tahay raaxana way u tahay marka qofka bani aadamka ahi inuu cibaadaysto iyo inaan cibaadaysanin iyomaa horta fudayda iyomaa si culaysabaa isweydiin leh marka markaasaad jawaabta helaysa inaad noqoto addoon cibaadaysta soon iyo salaad iyo qiyaam iyo isku wadada iyo inaanad cibaadaysanin horta iyomaa culaysa iyomaa si fudayda ilaahay baa aayad kale kaga jawaabeo waxau hi man camila saalixan min dakarin aw unhaa wahuwa muumin falanuxiyanahu xayaatan ayiba qofka ilaahay rumeeye camal saalixa sameeyey nolol macaan buu noolaanaya nolol macaan macnaheedu waa ma ma fudayd baaqis waa culays waa fudayd nolosha macaani waa fudayd nolosha aan macaanayna qaraarina waa culays aayaddaa waxaynu ka helay inagoo ku fasirayna aayaddan cibaadaduna inay tahay fudayd cibaado la-aantuna inay tahay culays waxaad isbarbar dhigtaa uun nolosha uu ku nool yahay qofka cibaadaysanaya ee muslimkaa mu'minkaa iyo qofka gaalka ah ama faasiqa ah bal intood meel kula haddaad meel kula noosha ama isku deegaan tihiin ama saaxiib tihiin ama shaqo wada haysaan labadiinaa nololow in eg adigu waxaad leedahay salaad baad ilaalisaa sadaqaad ilaalisaa soon baad ilaalisaa waad ordaysaa wakti badan baad arrimaha diinta iyo cibaadadii xaqa ilaahay ku bixisaa intaa isaguna wuu ka midhan yahay kiineebaa faraxsan kiineebaa nasanaya kiineebaa warwarla kiineebaa nolol fiican ku nool dee waad ka jawaabi karaysaa qofkii aan isyeelyeelayn ka jawaabi karaya isagoo intaad taagan tahay hurda oo inta aada sooman tahay cunaya oo inta aada sadaqa bixinaysa isagu haysta haddana waa la casaanbu ku jira ma tahay mise maaha wuu waalan yahay wuu waalan yahay oo wuu warwarayaa oo wuu silan yahay wuu cabanaya hadday intaad soomanayd wuu cunaya intaad habeenkii salaad u taagnaydna wuu hurday intaad xaaska ka joogtayna isagu wuu isku labarogaya xaaskiisa sidoo kale intaad sadaqa bixinaysa isaguna wuu haystaa haddana wuu warwarayaa wuu walaacayaa wuu qaajoonaya inuu istilaaban laga yaaba adigina waad qoslaysaa waad farxaysa yuriidu allahu bikum lyusra walaa yuriidu bikum lcusra ilaahay baa yaqaana naftan uu abuuray wixii dan u ah marka haddaanay cibaadadani yusri u ahayn wuu inaga dayn lahaa hadday cibaadadani culays iyo dhibaato iyo balaayo tahay isagaan kuu quureenba marka waxaa lagu leeya laba un kala dooro ma shaydaan baad u cibaadaysanaysaa iyo naftaada mise ilaahay kollay joogi maysid inaad cid caabuddo haddaad ilaahay caabudi weydo kolle cid baad caabudaysa naftii baad caabuday shaydaan baad caabuday le cid kalaa ku amartae marka iyamaa fudud cibaadada ilaahay iyo iyo cibaadada addoomaha cibaadada ilaahay baa fudud si kale haddii loo dhigo addoonku markuu ilaahay caabudayana waa xor addoonku markuu cid kale caabudayana waa addoon addoonku cid kale hadduu caabudayo dee waa addoon cid kaleu addoon u yahay hadduu ilaahay caabudayana waa xor qof ilaahay addoona oobaa xora qofka cid kale leedahay soo addoon maaha addoon dhaba wey marka waa taxriir linnafs cibaadadu naftay xoraysaa waa sirta kale ku jirta haddii aada odhan lahayd macnaha yusrigan laba cilaba waa lagu cilayn karaayo yusrigan ilaahay aayadda uu ku sheegay cibaadadu ku jiraa si aynu soo sharaxnay waxaa kaluu ku jiraa oo aayadda aynu ku aragnay qofkii kari waayeyna waxaa la yidhi dee iska cun halkaasina waa yusri oo rufsad rufsadda rufsaddaasina waa fudayd cibaadaduna waa fudayd waxaa kaloo inoo fududaynaya mahadnaqa ayaa halkan ku jira mahadnaq ilaahay waad u mahadnaqday waa aayad aayadda maxaa ugu dambaysa walacalakum tashkuruun likay tashkuruun waxaa soomka laydin fariya cibaadooyinka si ay ilaahay ugu mahadnaqdaan haddaad ilaahay xaqiisa siiso ood u cibaadaysato cibaadooyinka soomkaasi uu ka mid yahay faqad shakarta lirabbi ilaahayga waad u mahadnaqday haddii aada ilaahay u cibaadaysan weydaad soomi weydo cibaadooyinka soomka uu ka mid yahayna faqad kafarta birabbi ilaahagii waad ku gacan saydho waad ka gaalowday nicmadiisii maad qirin soo wax cad maa qofka ilaahay u mahadnaqay waa qofka u cibaadaystay cibaadadu waa shukriga u qiimaha badan weeye alxamdu lilah alxamdu lilah alxamdu lilah alxamdu lilah qurama taas waa qowlka laakiin cibaadadan soomkuu ka mid yahay waa shukri icmaluu aala daawuuda shukran wa qaliilu min cibaadiya shakuur ilaahay baa wuxuu lehay camal sameeya reer daawudow sulaymaan iyo daawud iyo reer daawudow waa muslimka o dhan be iyaguna waa la midi camal sameeya idan markaa walacalakum tashkuruun haddaad ilaahay u mahadnaqayso waad soomaysaa haddaad ilaahay u soomi weydana ilaahay umaad mahadnaqin waad ku gacan saydhay xubnahan ku siiyey qaaliga ah sekadooda bixi oo soom baa lagula amarka qaado waxaa inoo sahlaya soomko labiyo tobnaad oo ladaa'ifka aayaadka aynu ka arkayna ka mid a ducada la aqbalaa wa shahru ducaa bishii ducada wey arjiga aada qadinto horay baa laga aqbalaya codsiyadaad qadimayso cala tuulba in shaa allahu tacaala loo aqbalaya xadiidka saxiixa wuxuu nabigu inoogu bushaaray calayhi salaatu wasalaam qorku ma qorku qofku markuu soomayana ducadiisa waa la aqbalaya marka u afurayana ducadiisa waa la aqbalaya ha ka caajisid ducada aayad aayadday ku xigtaa ku jirta waidaa sa'alaka cibaadii canii fa inii qariib ujiibu dacwata daaci idaa dacaan falyastajiibuu lii waliyuuminuu bi lacallahum yarshuduun aayad aayaddaas waxay sharxaysa addoommahaygu buu ilaahay addoommahaygu idaafatu tashriif baa la ydhaha ilaahay markuu le addoommahaygu is isagu soo idaafeynaya sharaf bay tahay marka i kaa weydiiyaan waxaad u sheegtaa inaan u dhowahay fa inii qariib waan u dhowaya kama fog ducadooda ayaan aqbalayaa codsigoodaan dhegaysanayaa iyaguna taladayda ha qaateen amarkayga ha qaateen oo ha soomeen hana i rumeeyeen inay hanuunaan bay u dhowyiin mushaaradaasa ka dhacday dhowr iyo tobanka arrimood waa la daa'ifka iyo asraarta inooga muuqanaya ee ah waxyaabaha inagu abaabulaya ama inagu dhiirigelinaya ama inoo sahlaya soomka ee si dadban iyo si toosaba aynuga qaadanayno aayaadkan idan markaa waxaynu leenahay danteennu maaha inaynu cunno oo cunnadii aynu koob iyo tobanka bilood sii wadayna aynu sii wado danteennu waxa weye jidhkeenna marka la eego ee ruuxdeenna la eego labadaba inaynu soonaabaa danino ah diinteennuna marnaba ilaahay naguma faro waxaan danteenna ahayn taa qofku markuu ku qanco cibaadada wuu ku farxayaa waanu jeclaysanayaa inuu sii wadana wuu uhi wuu maaragtay ku hamiyayaa inay ka dhammaatana wuu ka murugoonaya جزاكم الله خيرا وتقبل الله منا ومنكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته